cudurkan ayaa markii hore ka dilaacay deegaanada ismaamulka soomaalida etoobiya gaar ahaan dhinaca xuduudka somalilan soo xiga waxaanu xanuunka markii u horreysay kasoo gudbay dhinaca xuduudka magaalada buuhoodle halkaas oo dad tiradooda kor u dhaaftay saddex boqol iyo konton qof ay usoo dhaceen xanuunka horaantii bishii abriil sida ay sheegeen halwadanada caafimaadka ee ka howlgeliya cisbitalka daryeel ee magaalada boohoodleh intaa kadib waxaa cudurkani dabayaaqadii bishii horey mey uu ka dilaacay xabsiga dhexe magaalada burco waxaana uu dhintay saddex maxbuus halka toddobiyo konton qof oo shan ka mida ay yihiin ilaaladii xabsigana ay usoo dhaceen waxaana cudurku sidoo kale ka dilaacay xaafadaha magaalada burco agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka saleebaan jaamac diiriya ayaa markii cudurkani gobolka togdheer ka bilaabmay waxa uu v o a uga warramay tirada dhimashada waxaanu sheegin horaantii bishii mey dadka u dhintay cudurkan ay boqolkiiba afar ka noqonayaan inta qof ee cudurku haleelay gobolka togdheer waxaa ku odhan karaya wuu saamayn badan magaalada burco marka laga laga bilaabo ilaa buuhoodle ilaa wirwidh iyo ilaa xaggan galbeedka duruursi xaaji saalax iyo dhulkan la yidhaha balliweyntao dhanee maa wuu ku teedsan yahay ilaa iyo xanuunada iminka laga daweeyey ama dadka usoo dhacay xanuunkaas waxay gaadhayaan dad ka badan saddex kun iyo lix boqol oo qof dadka u dhintay waxay yihiin boqol iyo soddon iyo sagaal ee aanu ognahay goobaha caafimaadka laga rejistareeyey marka waa dad la odhan karay oo boqolkiiba afar ayaa u dhimatay inta kale waxay lagu guulaystay in amarka ilaahay lagu badbaadiyey cudurkan ayaa kusii fiday magaalada burco waxaana taasi keentay in ay korodho tirada dadka u haleelay iyo sidoo kale inta u dhimatay sida warbaahinta uu sheegay wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi oo wafdi uu ka mid yahay ay ku sugan yihiin magaalada burco saddex kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo toddobaatan qof ayaa xanuunkan u soo dhacay magaalada burco oo xarunta soo booqday ama la keenay xarunta muxuu ahay karantiinka tirada dhimatay waxa weeye waxaa xogna lagu siiyey toddobiyo afartan qof inay yihiin cudurkani kuma koobnayn gobollada bariga ee dalka waxaase u gudbay gobollada galbeedka gobolka awdal waxa uu ka mid yahay gobollada cudurkani ka dilaacay sida uu horofiye oo ay ugu sheegay mustafa muumin muuse isuduwaha caafimaadka ee gobolka awdal laga soo bilaabo soddonkii maarj ilaa maanta oo aan joogno maxay ahaydi dheyidka ay tahay bisha lixaad shanteedii waxa weeyaan waa waxa asiibay ama na soo gaadhay waxay gaadhayaan nambarkaasi ilaa siddeed boqol waa inta gobolka oo dhan uu aafeeyey weeyaan laakiin wakhti xaadirkan aan hadlayno intaan iminka hayno kaysaska ee gacanta lagu haya waa lix iyo lixdan kays waxaanu suduuhu sheegay in tirada dadka u dhintay cudurkan ee gobolka awdal ay ilaa wakhtigaasi ahayd lix qof sidoo kale meelaha cudurkan lagu arkay uu ka dilaacay ayaa waxaa ka mid ah xabsiga dhexe magaalada boorama cudurkani ka dilaacay dalku waxaa barbar socday gurmud aan loo kala hadhin oo ay qayb ka ahaayeen dowladda xisbiga mucaaradka ee waddani ganacsatada iyo bulshada rayidka ah waxaana xusid mudan dadaallo isugu jira dhaqaale dawa iyo wacyigelin inay dhalinyaro badan oo ka kala yimid magaalooyinka dalku ay kaga qayb galeen gurmadkaasi dhinaca kale ganacsatada ayaa sidoo kale gurmadkaasi qayb ka ahaa sida uu v o a uu sheegay maamulaha guud ee shirkadaha daabshiil cabdirashiid maxamed ducaale barkhad sidaad u sheegtay xanuunkan soo fidaya meelaha qaar ee shubanka ah ee gobollada qaar kusoo badanaya waad ka war haysaa meela gobollada qaar wuu ku batay ama ha noqoto togdheer ama oo ay buuhoodla iyo burcaba ay ka mid tahay labadaba deeq degdegaanu gaadhsiinay oo ilaa midna waxaanu gaadhsiinay buuhoodlo oo kale lacag u goynaysa ilaa lix kun oo sayloon burcana waxaanu gaadhsiinay ilaa saddex kun oo sayloon guud ahaan caafimaadka dhulka soomaalidu ay degto mar walba annago aanu ka qayb qaadanaa geeska ilaa ka gees cisbitaalada imika muqdisho ugu waaweyn ama dayniila ha noqdo ama madiine ha noqdo ama laasarad ha noqoto mid aanaan ama qalab ka dhisin ama aanu dawooyin aanaan geynin ama aanaan ka qayb qaadanin runtii ma jiro waanu aragnaa arrimaha caafimaadku inay ganacsatadu meelay joogaanba ay ka qayb qaataan tirada guud ee dadka cudurkan shumabiyoodku haleelay intii uu dalka ka jiray ayaa gaadhay dad ku dhow koob iyo toban kun oo qof siduu warbaahinta u sheegay wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi cabdi xanuunkan bulshada ee dibadda gobolkan togdheer gaar ahaan magaala madaxa ka baxsan ku dhacay dad gaadhaya toddoba kun iyo dhowr boqol oo qof ayaa xanuunkaasi soo riday dadkaas intii badnayd way boskadeen waxaa dhintayna waa noognay toban kun iyo dheeraad tiro ku dhow koob iyo toban kun ayaa wasaaradda caafimaadku la dabaalatay inay ay dawayso oo ay ka kiciso xanuunkaa sidoo kale xukuumaddu waxay go'aana ka soo saartay xakamaynta cudurkan waa kan mar kale wasiirka madaxtooyadu kow tallaabooyin fiican oo kahortaga waxaynu u baahan nahay dadka xanuunku ku dhaco dawayn wanaagsan inuu helo oo la keeno goobaha caafimaadka loogu talagalay waxaynu u baahannahay wacyigelin oo ah qorshaha dhow ee xukuumaddu ay ka leedahay cudurkan kow waxaa ka mid a in nadaafadda guud ahaan xoog la saaro xilkaasi wuxuu saaran yahay muxuu aha dawladda hoose waxaanu isla qaadanay muxuu ahaayey xilligan ardada gobolka togdheer ee maadaama magaalada xanuunkii ku jiro in fasaxii la siiyey la kordhiyo imtixaanaadkii qarankana wakhti wasaaradda waxbarashadu ay dib u dhigto si aynu xanuunka muddo gaaban aynu u dabargoyno barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa